in lala raajico fankii hadda kale ayaa lagu soo wargeliyey in uu geeriyooday maxamed ibraahim gadow oo ka mid ahaa shaqaalaha t v-ga karsan xarunta magaalada muqdisho waxaa wararka ay dadkii goobjooga ay i xaqiijiyeen in ninkaasi uu geeriyooday dilkiisana ay ka dambeeyeen kooxoo gaari u watay qarax degmada wadajir haatan midkiis waa uu baray hadduu alla wadda u qaadana dabcan berri aroorta hore ayaan jecel lahay inaan dugno dhammaan dahweynta saxaafaddana waxaan leeyahay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun gabow kalsan keliya kama bixin bahda saxaafadda soomaaliya ayuu ka baxay ruaantii wuxuu jaamaacad kaga soo baxay dalka uganda dhawaan ayuu dalka kusoo laabtay muddo afar sano waddan ka maqnaa wuxuu ahaa nin hawliid shaqa iska wato wuxuu ahaa mid kamid a shaqaalaha t v kalson dadka lafdabarku ah aad baan ugu xunnahay marka waxaan leenahay dhammaan bahda kalson iyo saxaafadda soomaalida iyo ehelkii qalaabiyuu ka baxay ilaahay naxariisna allah siiyo